bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan saaxiibayaal meel walboo joogtaan iyo si walba maqalkii garaadyaha cadaado uu idiin soo gaarayaba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta wararka ee radio cadaado oo alaaba saacaddu markay hadahan oo kala soo gaarto aad maqashaan subax weliba marka laga reebo subaxnimada jimcada ah saaxiibayaal barnaamijka saaka waxaad ku maqli doontaan isla markaana aan ku falanqayn doonaa haddii allaha awooddi lah ogolaado waxgaradka deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud oo shuruud adag ku xiray ka qaybgalka shirka dib u heshiisiinta galmudug oo la filayo inuu shanta bisha soo socota ee agosto ka dhaco magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa shuruudda iyo waxyaabaha ay ku saabsan tahay sidoo kale waxaad ku maqli doontaan waa sidee xaaladda dhaawacyadii laga qaaday magaalada muqdisho ee loo qaaday dalka qatar gaar ahaan caasimadda waddankaasi ee dooxa gaar ahaan waxaan si qaasa u falanqayn doonaa xaaladda guddoomiye yirisow barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan haddii allaha awoodda leh ogolaado xaaladda oo si caadiya ku soo laabatay magaalada kismaayo kadib xalay cabsi ka jirtay magaaladaasi falanqayn dheer ayaan ku samayn doonaa goobjoogayaal ayaa inooga warrami doonaa haddii allaha awoodda leh ogolaado sidoo kale qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan qaybaha ee dambe barnaamijka xubintii kalamaan iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan mid ka mida kaalmaha sugaanta saaxiib yaal subax wanaagsan saaxiibayaal subax wanaagsan qaybihii hore ee barnaamijka falanqaynta wararka ayaanu ku guda jirnaa iminkai haatan waxaad ku soo dhawaataan daafurka barnaamijka aan hore idinkugu ballan qaadnay waa tee
madaxume haddaan gaarnimo ka baxa baxay oo haddaan gaarnimo ka baxay gulow rabbiyow allow oo go'aan ka midkii laho oo samaha igu garab galo oo libinta i gacan galsho aadaan ka hoos gale way godkii hore ha igu celin aadaan ka hoos gale way godkii hore ha igu celine gulow rabbiyow allow oo go'aan ka midkii laho oo samaha igu garab galo oo libinta i gacan galsho aadaan ka hoos gale way godkii hore ha igu celin aadaan ka hoos gale way godkii hore ha igu celine adkaar waxaan soo gudbo gulguuliyaan dhabtabo haddaan gogoshii cishqiga way gudoon farxadaan u dhigay haddaan gogoshii cishqiga way gudoon farxadaan u dhigay adkaar waxaan soo gudbo gulguuliyaan dhabtabo haddaan gogoshii cishqiga way gudoon farxadaan u dhigay haddaan gogoshii cishqiga way gudoon farxadaan u dhigay gobiyo waa lama degaan aan nolosha aan lagula garan runnimo waa wada jirkee haddaan garabkaygi helay oo haddaan garabkaygi helay gobiyo waa lama degaan aan nolosha aan lagula garan gobnimo waa wada jirkii haddaan garabkaygi helay aa haddaan garabkaygi helay
waayahay heestaa haddaan garabkayga helay waxay daafur u ahayd barnaamijkeena falanqeynta wararka ee radio cadaado barnaamijka waxaa soo saaray filsan muuse filsan degan waxaa qaybta farsamada ii fadhiya mahad nuure axmed anigoo jilo jaamac jile ah ayaa idinla socodsiinaya saaxiibayaal mar kale kulan wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilownay sidaan hore idinkugu soo sheegnaba waxgaradka ee magaalada xeraale ee gobolkan galgaduud waxa ay shuruud adag ku xireen ka qaybgalka shirka dib u heshiisiinta ee beelaha dega galmudug oo loo cilaamiyey inay ka dhacdo amaba uu ka furmo magaalada dhuusumreeb ee caasimada galmudug xubnaha guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada galmudug ayaa waxa ay shalay gelinkii dambe gaareen deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud iyagoona halkaasi si weyn loogu soo dhoweeyey guddigan waxa ay uga mahad celiyeen soo dhoweynta diiran ee loogu sameeyey waxayna sidoo kale ee odayaasha dhaqanka uga warbixiyeen heerka uu marayo qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug iyagoona usoo bandhigay qabashada shirka iyo ee qorshaha uga dhigan casuumaada shirweynaha ka firmi doona caasimada galmudug ee dhuusamareeb shanta bisha soo socota ee agosto ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban kulamo badan oo saacado qaatay iyo waxa ay xalay ka dhaceen ee, magaaladaasi wuxuuna kulamadaasi u dhexeeyeen odayaasha iyo waxgaradka deegaanka xeraale iyo xubnaha ka socday guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug kaasi oo looga hadlay sidii waxgaradka xeraale ay uga qaybgeli lahaayeen shirka dib u heshiisiinta galmudug ee ka furmi doona magaalada dhuusamareeb shuruudaha ay ku xireen ee, odayaasha ee waxgaradka deegaanka xeraale waxa ay diidmo ka muujiyeen ee, in ammaanka dhuusamareeb ay gacanta ku hayaan ee, maamulkii ahlu sunna ee haatan la midoobay ee galmudug gaar ahaan dowladda dhexe si qaasa ula midoobay Ee, waxa ay sidoo kale soo hadal qaadeen in ammaanka si buuxda looga wareejiyo ahlu sunna laguna wareejiyo dowladda federaalka ee soomaaliya Ee, sidoo kalena waxa ay dalbadeen in ee, casuumaaddu ay noqoto mid dhexdhexaada Ee, waxa ay tan imaaneysaa iyadoo gelinkii dambe ee shalay khilaaf uu kasoo shaabaxay magaalada dhuusamareeb kaasi oo u dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka ahlu sunna Ee, wararka qaar ayaa sheegaya in ee, ahlu sunna ay diidan tahay in magaalada dhuusamareeb ay yimaadaan ciidamo ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya oo hubeysan Ee, sidoo kale ee, warar kale ayaa sheegaya in khilaafku ka bilowday kadib markii ahlu sunna ay weysay amaba lagu adkeeyey loona diiday in ay helaan xildhibaano ka dheeraad ah kuwa ay helayaan beelaha dega galmudug taasi ayaana sida la sheegay sababtay in ahlu sunna ay ka biyodiido go-aanada dowladda oo ay horey u sheegtay in ay ku taageersan tahay go-aamo fara badan oo arrimaha galmudug ku saabsan tan ayaa mar kale waxa ay abuureysaa khilaaf siyaasadeed oo ka aloosma galmudug waxaana la filayaa in shanta bisha soo socota ee agosto uu shirka dib u heshiisiinta galmudug ka furmo magaalada dhuusamareeb kulamo aya waxa ay sidoo kale ka socdaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaana lagu falanqeynayaa khilaafkan haatan ka taagan deegaanada galmudug ee soo cusboonaaday Ee, kulamadaasi waxaa garwadeenka islamarkaana si weyn uga dhex muuqda ra-iisul wasaaraha dalka ee ahna wasiirka koowaad ee dalka xasan cali kheyre oo muddo bil ah ku sugan deegaanada galmudug si uu u dhiso galmudug midaysan ayuu siduu sheegay u yimid galmudug haatanna waxaa muuqata in eh, arrimo badan uu guul ka gaaray balse waxaa jira eh, caqabado hortaagan kuwa oo ay ugu horeeyaan beelaha galmudug qaybo ka mid ah oo diidan magaalada dhuusamareeb iyo maamulka ahlu sunna saaxiibayaal falanqeynta wararka radio cadaado ayaad la socotaan Eh, waxaan eegaynaa dhanka iyo eh, dhaawacyadii loo qaaday eh, magaalada eh, dooxa ee dalka qatar eh, iyo xaaladda yarisow falanqeyn dheer ayaan ku sameyn doonaa waxaa dib u soo hagaagaysa xaaladda dhaawacyadii laga qaaday magaalada muqdisho ee waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxyo isxagxagay oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada dalka kuwa oo arrimo caafimaad loogu qaaday magaalada dooxa ee dalka gadar dhaawacyada dadkaasi ayaa waxaa lagula tacaalayaa isbitaallo ku yaala magaalada dooxa ee dalkaasi qatar waxaana ka mid ah dadkaasi dhaawacyada ah guddoomiyihii gobolka baraad ahna duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yiisow xaaladda dadkan ayaa soo hagaagaysa waxaana sida wararku ay sheegayaan si qaasa loola tacaalayaa xaaladda guddoomiyaha ee gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer yiriisow oo isaga qalliimo lagula sameynayo magaalada dooxa ee dalkaasi qatar dhanka kale waxaa geeriyooday allah u naxariistee marxuum maxamed cusmaan cali oo gelinkii dambe ee shalay ku geeriyooday isbitaalka xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayay ee ku yaala dalkaasi qatar gaar ahaan magaalada dooxa waxaa wiilkaasi uu ku geeriyooday dalkaasi qatar waxaana dhaawac uu ka soo gaaray qaraxii ka dhacay kilomitr for ee magaalada muqdisho waxaana sida la sheegay jirkiisa uu dhammaan wada gubtay sida uu xaqiijiyey safiirka soomaaliya ee ku sugan magaalada dooxa ee dalkaasi qatar bismillahi raxmaan raxiim waxaa la geeyay sidaad la socotaan dalka qatar laba iyo toban qofka oo dhaawaca oo ku jiro gudoomiyihii gobolka ahna duqa magaalada Een, inta badan xaaladahoodii aad bay uga soo fiicnaanaysaa ilaa shalay een, waxa weye mar walba marka ka dambaysa way sii soo bedelaysay waxaa nagu soo kordhay keliya nin qaraxii lambar kilomitr four ku gubtay oo meel batrool isagoo taa agtaagan qaraxu dhacay kabacdina jirkiisii oo dhan boqolkiiba sagaashan iyo lix uu maaragtay gubtay ninkaas ayaa maaragtay een, wuxuu u dhintay dhaawacii u dhintay hadda oo waqti ka baxday ilaahay ha u naxariisto maxamed eh, cusmaan cali la yidhaahdo marxuumka ninkaas waa dhintay allah yarxamahu laakiin dadka intiisii kale waxa weeye aad bay usoo fiicnaanaysaa xaaladahoodii isku daba doortay baa gacanta ku haya waayo aad bayna u fiican tahay arrimahooda gudoomiyaha ma aad buu u fiican yahay gudoomiyaha ilaa shalay ilaa diyaaradda markii lasoo saarayay aad bay xaaladiisu isku soo bedbedelaysay marba marka ka dambaysa Eh, wuxuu ku dhawaaday hadda inuu asagu uu maaragtay uu isku filnaado Eh, oo maaragtay neefsigiisii iyo isticmaalkii eh, en- en- en- eh, hawada uu ka maarmo haddana eh, qalliin adigu la rajaynayo in lagu sameeyo awgeed ayaa marmar waxaa loo siiyaa saboorti laakiin xaaladiisu aad bay u fiican tahay reerkiisii baa u yimid eh, maanta dhan la joogay aad bay ugu farxeen muuqaalkiisa iyo sida uu ka horgareeyey siday malaynayeen iyo wax u dhow midna ma ahan marka
waayahay saaxiibayaal barnaamijkii falanqaynta wararka ee radio cadaado qaybihii dhexe ayaan ku guda jirnaa markana aan yaro jaleecno dhanka iyo magaalada kismaayo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland habeenkii xalay ahaa waxaa shacabweynaha ku dhaqan soo wajahday cabsi kaga timid ee in ay dagaalo sukeeye ka dhacaan magaaladaasi taasi oo sababtay in xili horeba magaalada albaabada la isugu dhifto goobaha ganacsiga islamarkaana la xiro ee isku socodka gaadiidka iyo shacabka lugta ahna ay joogsadaan islamarkaana ay xaafadaha magaalada kismaayo ee xalay waxa ay galeen kala xirxirnaasho kala duwan taasi oo u ekeydii bandow ay isi saareen shacab weynaha ku dhaqan magaalada kismaayo kadib markii ay soo wajahday cabsi ee dhanka ammaanka ah ee magaalada kismaayo ee magaalada kismaayo waxa ay martigelinaysaa doorashada madaxtinimo ee maamulka jubbaland waxaana ku sugan siyaasiyiin kala aragti duwan maantay waxaa ku wajahan wasiir ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya ee ahna musharax u taagan xilka madaxtinimo ee jubbaland waxaana wararka qaar ay sheegayaan in halkaasi ay maanta gaari doonaan wufuud ka tirsan amisom iyo xubno kale haddaba magaalada kismaayo xaalad ee cabsiyad ayaa xala gashay waxaana inoo waramay qaar ka mid ah ee shacabweynaha ku dhaqan magaaladaasi ee ee mid ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada kismaayo waxa uu shaaciyey in ay gebi ahaanba xirxirmeen xalay magaalada kismaayo goobaha ganacsi islamarkaana uu saacado joogsaday isu socodka dadweynaha iyo ganacsiga xorta ah ee magaalada kismaayo ee waxa uu si dheer u falanqeeyey sababta keentay iyo oo arrimo ku saabsan ee murashaxiinta isdiidan ee ku sugan magaalada kismaayo kismaayo waxaa ka jira bandug aanan la shaacin oo aan la sheegin ayaa dadweynihii ay qaateen laba kastana meesha ay musharax uu ka ahaa meesha uu deganaa ayuu xestay oo ciidamadiisa oo keensaday wax isku gudbaayana magaalada ma jiraan caawa xaafadaha magaalada oo dhan waayo waa la kala xarooday maya iyadoona ciidana ayna soo bixinaa magaalada xoogaha nimanka musharaxiinta ahay oo kasoo horjeeday axmed madoobe ayaa nin kastaba aadgiisa oo xirtay oo bandug oo saaray haa xaafadaha waxaa waay maxaata musharaxiin kanteen ay degan yihiin waay xaafada faanoole iyo farjano waxaa degan musharaxa seeraar iyaa degan bandowga dadkiyaa bandowg ahaan isaga qaato oo iska kala xarooda cabsi magaalada laga cabsanaya dagaal sokeeya inuu ka dhaco sababta waxaa tahay nimankan oo magaalada hadda haysto maamulka joogo ayaa waxay ka diisan yihiin waxyaalihii ay soo rogeen oo musharaxiinta ay ku soo rogeen oo ah dhaabka doorashada ay u dhacayso
waayahay saaxiibyaalkaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dhallinyarada ku sugan magaalada kismaayo oo ka warbixinayay xaaladii cakirnaashaha ahayd ee saacadaha kooban ay gashay xalay magaalada kismaayo ee haatan xaaladdu way degan tahay waxaa dib u furmay ganacsiga xorta ah ee sidoo kale waxaa magaalada laga dareemayaa ee, u diyaargarowga soo dhoweynta xubno wafdi ah oo maanta ku wajahan halkaasi saaxiibayaal iminkii haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan oo ah xubinta aad uga barateen barnaamijkan inaan idinkugu soo gudbino
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kala maane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan arhoy reer kalamaanow anayaa iiga warama wixii soo dhacay aniga waayahan waan xanuunsanaye ee waan xanuunsanaye wareysu saas ma ahayne waxay ahayd yaa ii warama wadnahaygiyow inaan waayahaba walbahaarsanay war laguu waran korna wax lagugu sheeg hoosna wax lagugu sheeg waa haddaad garanaysid qarax miya nala rabtaan miyaad juuq baa lehen afkiiba juuqda gabaye juuqda gabaye war qaracii masaakiintii madaxda ku dhinteen af daboolan dahaba ku dhammaaday ambaarentii maa la waaye afkiibaa juuqda gabay warnimada waxaa la yidhi boqolaal jabhadoodoo jiirta aadmiga quutoo jahaad sheegta islaama juushkii talabiib iyo washingtonna la jaaloo kufri soo jiscimeenoo horay bay u jireene waxay noo jilayeenoo dadkeennii ku jabsheen aakhirkeeda julaay markii jemeses waan oo injineerka la jooga ka soo hoobtay jirdiinka jugtii yeertay miyaa waxaa taa weli dheer madaxdii dalka joogtay midna caaskii ma joogin tacsidiina la jooji weli juuq kama hayno awood baan jirin xaggoodii afkood baa juuqda gabay war jabhadahaasaan ku soo xasuustay qolooyinka hadda maamul goboleeda lala baxay jabhadee wadacaa jiraan kulligood maandhooyo qoondadii dumarka ma la ogolaaday ayayo qoondadii dumarka xaaji muuse ka horayso warnimayow madaxweyne farmaajo ayaa qaraxi kadib waxuu kulan la qaatay saraakiisha ciidamada waxaana xukuumadda u faray in jawaab degdega laga bixiyo qaraxii ay shabaab geysteen dadkii geystayna la soo qabto maandheeyo jawaab degdega ha laga bixiyo haddou yidhi ma kuwa dhimana ha la dhammaystirow yidhi aboota haddaad dagii meeshay awalna duqnimaan kugu ogayne waxba kuma fahansiin karno wardhaawacii gudoomiyaha gobolka banaadir injineer yariisow markii qadar loo qaaday kabacdi war lagama helin yaa warka haya war arrintaad sheegaysid wasaaradda caafimaadka weydii wardhaawacyadii iyo qaricii dhacay guddigii loo xil saaray aaway awood baan jirin xaggoodo afkood baa juuqda gabay war juqdaada ma aqaane tush tush tush baan maqli jiray xalaal xalaal xalaal war waa maxay maciyaal gabriileelayaa tihin warlan lama kiirinaayo labaatan lankadare shibnoodhe waan ka dhegensano war geemka waxaa u dhexeeyo innaga ma ahane waa khayre iyo ahlu sunna war musoo lama kacleeyeen war geemka playstation two miya war playstationkaada beele ciidamo ahlu sunna taabacsan ayaa maanta awood kula wareegay garoonka dhusamareeb xalayna waxaan maqlayey tush xalaal bay yidhaahdeeno ciidamadii tababarka loo diyaarinayay way kala baxeen marka khayre iyo ahlu sunna tushii xalaal bay kala taagan tahay goradaayo isbeermayleere asal jawaan dhaayasa wallaahi aan la yeelayno bilaahi la yeelayn matiishaliyaa nalaku waday hayaa wallaahi aan nalaku wadayno oo bilaahi nalaku wadayne barteeni baan istaagaynaa yeerana ana filadaayo hortaba ra-iisul wasaare kheyr markuu baxayey waa tuu sheegay inuu soo dhisayo galmudug loo dhan yahay marka ha ka hor dhicine musalsalku intuu ka dhammaanaya suga maandhayskow adinka wax ma ogidhiine galmudug oo toosta oo isku duba dhacda waa soomaaliyo toostay warwar ma haysaane galmudug iyo jubbaland waxa ku karsamaya wax bislaanaya ilmaha yahuu afkaada allah ku celiyo aga awowgiila naar waxeenaga waa isku aadan yihiin ma haddaad galmudugna la meel dhigi war uhurkeeyaadda miyaa idin soo booqdo warnimayow maalin dhaweyd golaha wasiirada ee asiid axmed madoobe waa ti ay sheegeen oo dowladda xiriirka u jareen wixii ka dambeeyeyna odayaasha dhaqanka ee jubbaland ayaa iyaguna dhahay tush maamulka jubbaland waxayna dhaheen booskeenni rag kale baa la gishtay war waxba kama ogi jubbalande xeer ilaaliyaha ciidamada maamulka jubbaland maanta amaruu soo saaray waxauna ciidanka jubbaland ku amray meelaha siyaasadda lagu karkarinayo inaysa fadhiisan war ciidanka jubbaland maaha waxa odaga dilee waa al-shabaab waxayna ku dileen saakow hadda waxa lagu eedeeyey hadda wax lala yaaba odhaga iyo faray la dhahay ayay ku eedeeyeen lugihiisu ku socday may ku soo eedeeyeen war aadin waale hayadhaa sheeke aan garan waayo ayaa hargeysa layga soo sheegay bowdhankii loogaayehe nin wariyaa la dhaho bakayle ayaa hargeysa lagu xulay ma waxaa loo soo dhigta maandheeyo bakaylihii duurka miya ayay waa kuu soo noqonaya dhegayso haddee ninkii la xidhay waa ololeeyihii ugu weynaayey xisbiga kulmiye iyo madaxweyne muuse biixi marka waxaa la yaabanahay maxaa loo xidhay war gacanku ka dheereeyey ninkii ka dheereeyena waa la xidhaa ninkii ka gaabshana waa laga dabageeyaa warnimayahow somalilan iyo jabhadda korona carri weli waa ishayaan orniga warka ma ogi somalilanne korneel care iyo ciidamada somalilan saaka sanaagay ku dagaaleen dhimashadii dhaawacana halkaas ka dhacay wareedhaa war ma haysaane waa iska murantaane madaxweyne farmaajo waa gabi wuxuu yidhi halkaan joogay anoon hananinoo toos u wada haysan habeenkiiyo dharaartana jabhadi ihuguryeenayso soo hargeysa ha hadalkan la furay hagarla'aan ma baandheeyow waa u hambalaynayaa madaxweynaha hadduu hargeysa ka degay warduqdan waa yeelnimadeeda awl ku dhibanaaye haddana ma dhegalaana igu dartay war adigaa ka roonayne sanadkan muuse bici waa soo xajina war hajka muuse bici meelaan gelin diidi way wahe wadanka la eraw kongo way maylilanka didayga saasana ururkii baktiga haayay abooladaha ayaa wedaama leeri ee hujaayad ay ka daaranaya leeri udurjo war dadka oo xamarayaa ka jooga ninkan warnimayo waxaan la yaabanahay maanta facebook waxaa la wareejinayaa ilaan cumar isaygeedii baa kala tegey marka waxaan is weydiiyey ma markii u horreysay oo lamaane kala tegaanba maxaa loo sheegsheegayaa taraamaa fariin u dira miya war heedha nimayow naftiina u baqa war ma qaraxaa soo wadaa shurugaa ku raac asbax qarax naftiina uga baqa qaramada madoobane ciidamo cusub ayay la imaadeen war james wan qaraxii miyuu inta ka baqay ciidan dalbaday war iga tag wasiir goodax ciidan ma dalbane ee iskuulladiiyo dalbaday manhajkayna isku hayaan marka ciyaartan faynaalkeeda aan wada sugna ciddii ku soo baxdo war taas iyaar mee iyaar dhiyaasa ninkiin sheegay idhagansoy yuganda iyo soomaaliya oo ka boodboodu doonaan ciyaartiyo dad badana ma midowna iskiirtii doonaan gabalkaas war war mahaysaane baarlamaankii nigeria kulamadoodii waa ka kala carareen ma saqafka kore ka soo dhacayana ka cabsadeen warraba ku daay maa dhahday war yaaya maxaad wax maalayaan yoon meeshaba ool dadka ugu mashquulisa
aad bay u mahadsanyihiin saaxiibada xubinta kalamaan guntiga gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal inta waxaa ku eeg qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijkii falanqeynta wararka radio cadaado saaka barnaamijka waxaa soo saaray filsan muuse yuusuf filsan degan waxaa qaybta farsamada qaabeynayay saaxiibkay mahad nuure axmed anigu waxaan ahay jile jaamac jile saaxiibayaal tan iyo kulanti dambe waa saaxiibadii radio cadaado oo isku duuban oo idinle sidaa iyo nabadgelyo tan iyo jadwalkeena dambe saaxiibayaal macsalaama